أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiinsoo bandhigaan kulankii xajka sanadka kun afar boqol soddoniyo shan maalinka koowaad nasaaix watawjiihaad nasaaix guud iyo baraarujino kala duwan waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilati doctor الsheykh cuthmaan macalin maxmuud xafidahu allahu tacaala
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنت كذب allan mahadinaynaa ee naga dhigay dad muslimiin ah ee diintiisa wax naga fahamsiiyey nagana dhigay dad sunnadii rasuulka sal ll ly slam jecel wax kasta oo dacfigeennu uu yahay iyo taqsiirkeennu marka dadka walaalahay waxay isku leeyihiin altawaasi bilxaq waltawaasi biاsabr inaan xaqii isu dardaaranno dhammaantiis in la caqiideeyo wixii maarata in la caqiideeyo ay waajibka ahayd oo caqiidada saxda ahayd la qaato camalkii wanaagsanaan la sameeyo diintiina lagu sabro oo caqabaadka kaa hor imaanaya iyo waxyaabaha diinta kaa hor istaagaya ama diidan inaad diintaadi si fiican u qabsato cilman wa camalanba way badan yihiin marka qofka muslimka ahi kama maarmo walaalkiis iyo dadka walaalihiisa inuu la joogo oo la socdo oo iska warqabaan oo haddii taqsiir uu ku yimaado ay baraarujiyaan hadday wanaag og yihiin wanaag ay u sheegaan dadka wanaagsanna in lala saaxiibo yuu rasuulku sala alla alay slam nagu towjiihiyey almaru calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalil qofku qofka saaxiibkiisa ah diintiisuu macnaha haystaa oo dhaqanka isagu ka dab qaataa qofku marku waa inuu iska fiiriyaa qofka uu la saaxiibayo marka waxaan nahay dad mutacaawiniin cala albiri waataqwa ah in shaa allahu tacaala sida aan rajaynayno waa saas qofku marka hore waxaa muhima inuu ku dadaalo naftiisa sidii uu joojin lahaa xaqan inay si fiicanna u qabsato kuna sabarto kadibna walaalihiis uu ku saacido wixii uu dheer yahay sidii xaalkooda uu hagaagi lahaa diintooda iyo dunyadoodaba marka runtii waa la iiga habboonaa bilowga laakiin sheikh cabdikariin anuu igu soo riixay kheyr allah siiyeeshi maxamedna waa naga xanuunsan yahay allah noo caafiyo marka dhowr kelimadood un baan maarata sheegi doonaa qofku wuxuu u baahan yahay naftiisa inuu la jihaado si uu xaqii ugu joojiyo waa inuu barto diintiisi oo uu ogaado waxa alla uu jecel yahay iyo waxa alla uu necab yahay waxa alla uu jecel yahay si uula yimaado si alla u jeclaado waxa alla uu necab yahana inuu ka fogaado si alla u jeclaado marka arrintu waxay ku soo koobmaysaa qofku inuu xaqina barto kuna camal falo dulqaadna uu u yeesho dadkii walaalihiisaana uu la tacaawuno watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan qofka walaalkaa waxaad uu kaalmaynayso ha noqdaan diintii wanaagsanayd iyo wixii ay faraysa iyo alle ka cabsi yaan la isugu kaalmaynin dembi iyo xadgudub qofka haddaad aragto walaalka ah oo xadgudub ku jira ama dulmi samaynaaya dulmigii inaad ka qabato yaa adiga lagu faray unsur akhaaka daaliman aw madluuman yuu yihi rasuulku sal ly slam qofkii walaalkaa ahaa u gargaar ama daalim ha noqdo ama madluum ha noqdee markaasaa la weydiiyey rasuulka sal alla alay slam ansuruhu ida kaana madluuman fa kayfa ansuruhu ida kaana daalima wuxuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalama tamnacuhu min adulm fadalika nasruka iyah aw kama qaala rasulu sal ll ly slam dulmigii waad ka celinaysaa dulmiga aad ka celinayso yaa gargaar u ah laakiin inaad ku fiirsato ama aada mujaamalayso aad tiraahdo waa saaxiibkay yaanu maaragtay qalbigiisu wax gelin taasi sax maaha mana aadan u naseexayn jacaylka saxda ahina kaas maaha jacaylka saxda ah wuxuu ku jiraa hadduu khalad ku jiro inaad ka qabato oo aduga naseexayso oo aad tira walaalow ka joog asaguna waa inaanu ku dhihin sida dhaqanka hadda gaalada iyo meelahaas laga bartay qofka shu-uuntiisa khaaska ah lama galo taasi wax sharcigeenu uu qabo ma aha haddii aad walaalkaa aada waxan ku aragto inaad ka qabataahi waa wax sharcigu uu ku faraayo ma aha dhaqan xun ma aha dhaqan fiican bay agteenna ka tahay alamru bilmacruuf wannahyi can lmunkar waa wax ka mida shareecadeenni oo qeyb weyn oo kamida shareecadii ah in dadkii macruufkiina la faro munkarkiina laga reebo taasna lagu tacaawuno dadka dhallinyarada ah waxaan ugu naseexaynayaa inay ku dadaalaan cilmiga barashadiisa oo qofku uu samaysto barnaamij uu ku socdo oo uu talagalo arbaca wa ishriin saaca ee alla maaragtay siiyey hadduu caafimaad qabo inuu wakhtigaas wakhti fiican ka qoondeeyo oo uu ku jiro inuu dersi dhagaysto inuu wax muraajiceeyo mudaakaro sameeyo xifdi sameeyo inuu ku dadaalo oo maalin walba cilmigii uu koro u kordho haddaanu cilmigu kuu kordhin hoosu u dhacaa oo qofku inuu wax siyaadsaduu mar walba u baahan yahay kii horeo la bartay laftiisu haddaadan mutaalacayn ama aadan muraajacayn ama aadan tadriisin madmadow waa kaa gelaya naqsi baa gelaya marka waa in qofku uu wakti u samaystaa uu yiraa anugu maalinkii afar saac baan ugu talagelaya waxbarasho iyo mudaakaro iyo muraajaco waana nagu yaryahay annaga qof maaragtay dadkeenna kamid ahoo afar saac waktigiisa ka bixiya waxaa dhici karta keena noogu roono inuu yiraahdo khalaas maalin maanta dersi baan soo dhegeystay saacad baan dersi soo dhegeystay soo maha yaaba iga fiican dersiga mararka qaarkeed waxaa dhici karta inuu iska noqdo dersiga caamadu ay dhegeysanayso oo kale oo wax uun la iska maqlo laakiin aan gadaal loo muraajicayno oon lagu xisaabtamin kaasina de muxaadaro wax ma dhaamo waxaa la rabaa qofku dersiga uu leeyahay waa akhrisanayaa inuu muraajiceeyo oo uu maaragtay maskaxdiisa ay wax ku sugnaadaan yaa loo baahan yahay hadduuna xifdinna culimmadu waxay dhihi jireen oo xifdigu maalan ku adkaado takraarka ha badiyo si wixii uu xifdi ugu dhowaado oo macluumaadkii maskaxdaada si fiican ugu sawirmaan oo wax kuugu haraan kadibna hadduu awood alla uu siiyo oo uu noqdo qof ahal u ah inuu dadkii wax barana uusan waktigiisa bakhaylin waxaa dhici karta yacni qofku markuu haysto oo alla uu xoolo siiyo oo milyuneer yahay marka uu lacag bixin waayo ama la arki waayo isagoo wax sadaqaysanaya in lala yaabo lakin waxaa dhici karta dad naga mid ah inay cilmi badan ximbaarsan yihiin oo awoodu leeyihin dadkii u dhigaan laakiin ayagoo sadaqo la baxaan aan la arag cilmigoodii dadka u faa'iideyn maayaan waktigii dadka wax ka siin maayaan isagaa maaragtay isku mashquulsan wuxuu ku mashquulsan yahay mataqaanid arrintaasina arrin fiican maaha arrin ummadda anfacaysa maaha adigana shaksi ahaantaada mid ku anfacaysa maaha marka intiiba awood la leeyahay in waktiga dadka wax laga siiyo oo walaalaha loo faa'iideeyo waa shay matluuba naftaadina way ku dhismaysaa oo horay usii kacaysaa dadkii walaalahaana xaqi kugu leeyihiin waaye wixii ilaahay ku baray inaad wax barto oo dadku wax u faa'iideyso qofku kolley waxa uu yaqaano unbuu sheegayaa wax aanu awoodu lahayn geli maayo alqowlu cala allahi bigayri cilm waa dembi aad u u xun oo laga hormariyay marka qaarkood shirkigi ma banaano taasi waana diin xumo qofku waxaanu garanaynin inuu ka hadlo waxa aad taqaana baad sheegaysaa oo dadka u faa'iideynaysaa waxaad aadan aqoonna ma aqaanaad leedahay haddii lagu weydiiyo sidoo kale cibaadaadkii salaadihii sunnada ahaa iyo soonkii sunnada ahaa iyo qur-aan akhriskii iyo waa inuu nasiib ku yeeshaa oo naftiisa uu kula jihaado inuu maaragtay wardi noocaas oo kalea uu leeyahay si naftiisii ay u tahiranto allana uu u jeclaado oo alla hadduu ku jeclaado tawfiiqduu ku waafajiyaa qof alla uu jecel yahay qof kale isku mid ma aha haddii alla aanu ku jeclayn waxaa aada looga baqaa in maaragtay dhibaatooyin fara badan ay kugu dhacaanoo diintaadi ah marka waa in cibaadada lagu dadaalo faida axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bihi wa basarahu aladii yubsiru bihi wa yadahu alatii yabtishu biha marka qofku uu nawaafisha uu badiyo wuxuu sheegay maarata alla inuu jeclaanaayo marka uu jeclaadana la toosinaayo oo wixii markaa munaasabka u ah u ahaa alla uu maarata qalbigiisa kusoo ridaayo uguna kaalmeynaayo inuu sameeyo maxaa lagu gaaraa marka taas waa maaragtay maa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil waa in lagaa helaa taas taasina marka iyaduna jihaadi u baahantay waa inu qofkuna arrintaas barnaamij uu ka leeya oo u naftiisa la xisaabtamo oo yiraa maanta maxaa ii kordhay maxaa iga nuqsaamay marka qof haddii uu qafle isaga socdo waxba u kordhi maayaan oo qof uun maaragtay caado uun iska fiirsada yuu noqonayaa marka qofku waa inuu barnaamij uu leeyahay oo xaggii cibaadadii iyo taacaadkii uu ku dadaalo muxuu ahaa cilmigiina sidoo kale barnaamij iyo wakti uu samaysto waxaan kaloo dhallinyarada ugu naseexaynayaa inaanay naftooda ku mashquulin waxa aanay awoodda u lahayn waxa ummadda zamanadan dambe lu gooyey waxaa lamber wanka ah dhallinyaradii oo isku kalifaysa waxaan alla ku kalifin wixii dowladihii waaweynaa ee xoogga lahaa laga rabay oo ciidamada iyo xoolaha iyo alla uu siiyey iyo tamkiinka iyo iyagoo masaakiina oon waxba haysanin is yidhaahdeen ama ay is leeyihiin ama ay isku laasiminayaan idinkaa wax ka qaban kartaan waxaa la leeyahay ilaahay jihaad buuna faray jihaad haddii allana farayna qof walba gaar baa looga rabaa taasina sax ma ah jihaadku marka uu waajibo waa marka arkaantiisii shuruuddiisii ay u dhammaystirantay jihaadka muslimiintu aqoon jireenna wuxuu ahaa mid ay dowladuhu hoggaamiyaan oo nacfigiisu uu muuqdo ee ma ahayn maaragtay dad masaakiinah oo aan tabar haynin oo iyaguba dhuumanaya inay wax qarqarxiyaan qarxintaasoo lugooyo uun muslimiinta u keenta dhinac walba saas ma aanu ahaa jirin dhaqanku marka dhaqankii fiicnaa iyo jihaadkii fiicnaa ee sharcigu uu qabay ee shuruuddiisii arkaantiisii lahaa haddaan la haynin wax xilaho adiga gaaroo ku saaran ma leh ee niyow dhallinyaraha yaan lagu lugoynin nimankan kule maaragtay jihaad baa kugu waajibay dadka kalena maaragtay kulligood ama wada gaalo ama xaqii saarnaabay faraha ka qaadeen beenay kuu sheegayaan dadka awoodda leh ee wax qurxoon oo sharaf leh oo islaamkii kor u qaada keeni kara ee dowlada ah ee arrintaas ay saaran tahay haddii iyagu ka gaabiyeen alla ayagu kula xisaabtamaya laakiin qof walboo maskiin oo gurigiisa iska jooga oo ilmihiisi maaragtay masruufkoodii la xarbinaaya oo xaaladiisu ay xaalad tahay oo maaragtay duruufo fara badan iska haystaan in la yidhaahdo maya gabadha yar iyo wiilka yar iyo wax walba waa hadda waxaan maqlaynaa dhallinyarada yareed baa la tashkiiliyaa oo meelahaas loo wadaa maaragtay masha- mashaakilka iyo masaa'ibta ay ka jiraan waxaasi wax saxa maaha qofkii ku yidhaa jihaad baa kugu waajibay oo waa inaad meel hebel tagtaa oo kada kada waa qof been kuu sheegay yaanu ku sirin qofku hal naf un buu leeyahay naftaasna waa lagugula xisaabtamayaa wixii aad ku bixisay meesha aad marisay niman xamaas ay ku jirto juhaal ah oo aan diinkii alla garanaynin inaad warkooda dhegaysatid oo aad culammada warkooda maqli weysid aakhiro lagu badbaadi maayo xaggaasaa la iiga naadiyo kuwii aan maaragtay jaadka ku wada jirnay yaa wax igu baraarujiyay aan haafil ka ahaayo jawaab kuu noqon mayso aakhiro marka ciyaalkan lala goynaayo allah looga cabsado iyaguna qofkii mukalafa xil baa gaar u saaran naftiisana xil baa ka saaran yaanu gelin wa- duru- duruuqdaas maaragtay mugdigaa yaanu qaadin waa lugooyo jihaadkii saxdaa la oqon jiray ma wadaan dadkaani waxaa kaaga sii daran inay daruuqdii khawaarijta ku taagan yihiin oo ah inay takfiirinayaan dadkii madaxda ee muslimiinta ahaa si kastay caasiyaal u yihiin si kastoy maarata dhibaato fara badan ay ay u jirto si kastoo maarata loo tirsanayo cadaalad darro laakiin haddii cadaalad darro ay dhacday rasuulku sala alla alay slam wuxuu yidhi isbiruu xataa talqowni cala alxawd haddaad aragto in maaragtay dowladnimadii iyo jagooyinkii iyo xoolihii lagaala gaar noqonaayo sabra buu yidhi ilaa aad maarata xawdka igala kulantaan aniga dagaalama aanu dhihin rasuulku sal alla lay slam dagaalama si aad xaqi xaqiina usoo dhacsataan sida hadda wa- waayo dhexaasna soo marto rabiic alcarabi iyo wixii la lahaa masar iyo tunis iyo iyo yeman iyo meelo fara badan ka dhacay iyo libiya iyo lugooy un baa laga dhaxlay nabadgelyo xumaa dhacday dhaqaalii baa hoos u dhacay diinkiina kor uma kicin bal hadda yamantaasoo kale u fiirsada wadcigeedii markii hore xaalku siduu ahaa iyo maanta sida uu yahay yaa qurux badan oo diintii iyo sunnadii iyo u fiican qof kastoo caaqil wuu garan karaa inay markii hore roonayd diin ahaan iyo dunya ahaanba hadda hoosay usii degtay masarna waa sidoo kale liibiyana waa ka sii daran tunisiyana awleyba maarata xaalkeedu iska iska axwaaleysnaa diin fiicanoo usoo ziyaaday lama hayo in lasii fogaada ma ogyihi marka waxani waxay noqdeen wax maaragtay aada loogu lugo-ay horena loo soo tijaabshay weligeedna maaragtay lagu soo dhici jiray waxaa ka badbaadi jiray uun dadkii axaadiista rasuulka sala allahu alay wasalam qaatay axaadiista rasuulka sal ka tawaaturtay ee ahayd dadka madaxda ah waxa dulmiyaan een ee ha sameeyaan sadbursi ha sameeyaan yaan lala diririn yaan maaragtay eh, dhiigga la daadinin fitanka yaan laga qayb qaadanin axaadiistaas mutawaatirkaa dadkii ku dhaqmi jiro ahlu sunnadii maaragtay saxda ahaa yaa un ka badbaadi jira waxan waa waa hore soo bilowday ilaahay haddana waa socdaan oo dad xarakaad islaamiya iyo lagu lagu magacaabo magacyadaas wata oo iyagu le xil baan iska saarnay inaan islaamkii soo celinno yaa ummadda hadda lu goynaaya oo sunnadii ka leexinaya markaasaa kuwana ku mashquuliyeen siyaasooyin iyo doorasho iyo howlaha noocaas oo kale ah kuwana waxay ku mashquuliyeen qoriga qaata ayaa la yidhi iyo bambaanooyinka haddaada qora qaadayna waxaa la yidhi maaragtay is- waxaad islaamka ugu shaqaynaysaa inaad wax soo jaajuusto markaas ofar adag kasta wuxuu ka shaqaynaya qofkii makri iyo inuu wax lu gooyo un waxaasna marka alla maaragtay idinma dirin Een, waana wax ummaddii lagu lugoynaayo islaamkiina kor ugu kici maayo een, idinkana naftiinii waad maarata ku dayacaysaan waana waxaad ku halaagsamaysaan marka jihaadka saxdaahi waa jihaad u baahan madaxdii inay wado awoodna loo leeyahay waa qudro wax la yidhaha waa inay waa inay jirtaa haddaanay qudro jirin oo awood aan loo lahayn oo wax fiican aanay meesha imaanaynin ma banaana in wax noocaas oo kalea la galo marka dhallinyarada waxaan ugu naseexaynayaa taasi waxay ka mid tahay waxyaabaha aan alla- alla ku waajibin ee ay iyagu isku waajibinayaan ee lugooyada ah marar fara badanna ay la socoto sidaan anagu aragnay takfiiru gayrihim dadki iyaga khilaafsanba inay takfiiriyaan annagu waddankeenada waa garanaynaa soomaaliyana la yidhaahdaa nimankii xukuumadda ahaa waxaa lagu magacaaba riddo dowladda riddadaa la yidhi wax alla wixii askar u ah iyo wax alla wixii shaqaalo u ahna waa riddaday la socdaan ayaguna xukunkaasay leeyihin waxaa dhici karta marka qaarkood in la gaarsiiyo haddii aada shaah ka gaddana waad u kaalmaysa oo adiguna murtadiintii baad maarata qeyb kami kamida noqonaysaa marka arrintaas annaga wayn haystaa meelo kale meelo kaleo fara badanna wax noocaas oo kale ah yaa ka jira waxaas allaha looga baqo islaamku saas kuma xoogeysto waa lagu lugo-ay waa lugooyo waa dariiq loo furay gaaladii inay yidhahdaan meeshan intii maaragtay wax balaayo ka dhalan lahayd waxaan idinka saacidaynaa in maaragtay aada iska celisaan wax noocaan oo kale ah dariiqa waxa u furay gaalada nimankaas la waa jihaadaynaa oo meel kastaan tegaynaa iyagoon tabarhaynin gaalkii marka ma ku sugaayaa intaad gurigiisa ka timaado ku sugi maayo wuxuu ka shaqaynayaa siduu ku lugoyn lahaa adigana marka waa ku lugoynaa muslimkii kale ee adugu aada leed waa difaacaya ama maaragtay dowlad baan u noqonaya xoog baan usoo dhalinayaana waa waa lugoynaya sababtoo dad waxay noqdeen dacafa ah yaa daciif ka dhigay adaa daciif ka dhigay ila adaa dagaal ku bilaabay waabaa la yidhi maaragtay wadaadadii wax la siiyo oo marat dowladnimadii wax laga siiyo markii wax laga siiyey oo laba boqol iyo konton baarlamaanka loo geliyey inkastoo dariiqadu dariiqo fiican aanay ahayn rag baa maaragtay soo fadhiistay oo yidhi maya gow iyo gash ma leh kulli wax dhan waa wada riddo haddana kow ha laga soo bilaabo waa looga wax laga faa'iiday ma jirin ummaddiyaa lasii barakacsh amxaaraa naga tagtay amxaara markay naga tagtay qax mindhaa kii hore kasii daran sida dadku ay sheegayaan yaa ka dhacay magaaladii waddankeena muqdisho intaasoo sanaa marka la joogay wixii dagaalki waa socdaa wax laga faa'iideyna ma laha oo aan lugooyo ahayn dadkii marka diinkoodi iyo dunyadoodiiba hoos bay usii dhacday wax wakti laga bixi laga laga khasaariyey waxa maaragtay dhaqaale iyo xoolo laga khasaariyey allay u xisaaban yihiin marka waxaasi wax alla kugu kalifay ma aha ha gelin yaanu shaydaanku kuu qurxinin arrimaha noocaas oo kale ah dadkii muslimiinta ah in la takfiiriyo oo gaalnimo lagu xukmiyo kadibna dhiiggoodii la bannaysto ma aha wax alla raalli ka yahay maaha dhiigga muslimku aada buu qaali u yahay min ajli dalika katabna clى bani israa'iil anahu man qatla nafsa bgayri nafsi aw fasaadi fi lardi fakaanama qatla الnaasa jamiica yaa alla uu leeyahy qofkii qof dila xaqdarra u dila iyadoon la qisaasayn ama fasaad fi lardi darteed maaragtay aan uu sameeyey aan loo dilaynin wuxuu la mid yahay qofkaasi dadkao dhan isagoo dilay naf la dilana de wax sahlan maaha wciidka kusoo arooray waad aragteen wman yqtl mumina mutacamida fajazahu jahanamu khaalida fiiha wغadb اllahu عalayh walacanahu wacadda lahu cadaaba cadiima qofkii qof mumina ulakac u dila shan arin oo midba midka kale ka daran yahay yaa uu alla ciqaab uga dhigay oo uu goodiyey kan koowaad waa in abaalmarintiisu ay tahay naartii jahannamo tan labaadna waa inuu ku waaraayo dhexdeeda tan saddexaadna waa in alla uu carooday tan afaraadna waa in alla uu naxariistiisa ka fogeeyey oo lacnaday tan shanaadna waa inuu alla u diyaariyey cadaab aad u weyn marka qof kasta oo caqli leh waxaa munaasab u ah in aanu jannada ku weynin uu ka shaqeeyo sidii aanu jannada ugu weyn lahayn dhiig uu daadiyey ilaa jannada waa lagu waayahay sida axaadiista ay ishaartay marka arrimahaas laga fiirsado haddii aad aragto dad kuu qurxinaaya takfiiru nnaasi bigayri xaq ha ka yeelin haddaad aragto kuwa kuu qurxinaaya dhiigga muslimka inaad daadiso ama maaragtay inay luuqyaalku geliyaan raba ama axsaab kuugu yeeraaya ha ka yeelin diinkaadu waa waasic cariiri ha isgelinin wabilahi towfiiq
ayuha alikhwatu alakhawaat intaynan ku kulmayno muxaadaro cilmiyeed oo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد